لله والصلاة والسلام على رسول الله مركلة مدحوين أحمد aad iyo aad ayuu umahadsan yahay soo dhoweynta iyo qadarinta iyo marxabaynta dhammaan shacbiga reer jubbaland iyo madaxdooda iyo mas-uuliyaddooda xukuumadda oo madaxweyne axmed oo uwe madaxweyne ku-xigeenada dhammaan xubnaha baarlamaanka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa soo dhoweyntii qiimaha badnayd ee diiranayd ee la isoo dhoweeyey midda labaad waxay tahay muhiimadda safarka aan meeshaan u nimaday waa dhowr arrimood midda ugu horeysa xukuumadda ama dowladda jubbaland iyo shacbigeedaba inaan ugu hambalyayno guusha ay ka gaareen arrimaha doorashada oo ay noqdeen kuwii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyey doorashadii labadii aqal ee baarlamaanka federaalka ah oo sida madaxweyne axmed uu u sheegay si nabada ku soo dhammaatay ilaahay mahaddiis guud ahaanna dalka doorashada ka socotoo dhanba sidaas ayay ku socotay si nabada oo dhibyaraan ah oo colaadda iyo cunfiga doorashada la socdaahee meelo badan caalamka lagu yaqaanahay soomaaliyada maanta inaanay ka dhicin oo aan laisdilin oo aan lasii kala qaybsamin oo dadkii aanay nidaamkii doorashada aanay waa run nidaam xoogaa culus nagu cusub nagu dhib badan oo ahaa annaan garanayn waaye aragnimona aan loo lahayn laakiin muxuu ahaay sida ay u dhaceen oo mahaddeeda ay leeyihiin runtii shacabka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan mas-uuliyiintii mas-uulka ka ahaa xarumihii iyo dowlad goboleedyadii muxuu ahaay dhaqangeliyey ama suurtogeliyey doorashooyinka inay dhacaan guddiyadii madaxa bannaanaa ee heer deegaan iyo heer federaal intaba lahaa ee ayaguna ka shaqeeyey dhammaan howl loo wada guntaday oo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan shacab iyo iyo mas-uuliyiin bay u istaageenay ahayd alxamdulilah marka arrintaasi jubbaland waa aad iyo aad ayay ugu ammaanan tahay waanu ku bogaadinaynaa horeyna waan ugu bogaadinay waataan ka soo saarnay statementigii maalintii ay doorashada gebagabeeyeen hambalyaan leenahay waxaa soo haray dee magaaladan iyo magaalooyinka kale ee caasimadaha intaba khaasatan kismaayo anigu in badan aan imiday mar kastoo aan imaadana kismaayo waxaan ugu imaadaa wax cusub oo horumar ah oo ku soo kordhay jubbaland gurigan aan fadhinaa ka mida markii v i b da markii ugu dambeysay ma jirin gurigan quruxdoodanoo qabow oo maxaanku idhahdaay leh haybaddii dowladnimada wata iyo mashaariic kaleo waaweyn oo qaarkood haddaan arkaya ayagala sidoo dhismahooda garoonka uu ka socdo magaaladana sidoo kale aad iyo aad ayaan runtii u bogaadinayaa dowladda jubbaland iyo dadaalka ama dhinaca amniga ha noqoto iyo la dagaalanka nimanka nabadiidka ah ama dhinaca adeegyada bulshada ama dhinaca dhismaha dowladnimada iyo muxuu ahay magaciisii magaaladan magaalada ugu horreysa soomaaliya oo aan dhihi karo ayadana number koobay uga jirtaa waxay tahay sida hantida dowladda hantida dadweynuhu ay leeyihiin sida loo soo celiyey ee gacmaha shakhsiyaadkii labaatankii sanooo lasoo dhaafay laga soo celiyey maamulkii lagu soo celiyey midkii dadka loogu adeegayana hadda howl looga bilaabo loogu adooga kii kalena u diyaarsan yahay mashaariicdii adeegga muxuu ahay dadka waa maamul keliya ee maxaanku idhahdaa aad iyo aad uu guulaystay inuu hantidii dowladdii dhexe ee burburta ay lahayd ee fiilo deegaanka dib loo soo celiyo oo gacanta maamulka ay soo gasho kadibna muxuu ahay wixii ummadda loogu qaba aan u qabto waan u hambalyaynaynaa mar kale deganaanshiyaha isku duubnaanta wadajirka ka jirta dowladda jubbaland hambalyaan ku leenahay dadaalkaas hogaankana hambalyaan ku leenahay ayaguna dadkii reer jubbaland inay u safreen meel kasta u tageen kuna guulaysteen inay isku keenaan halkan oo ay doorashooyinkiina u qabtaan ayagoo nabad ohoan iskhilaafin isku buuqinna doorashooyinka kusoo gebagabeeyaan haatanna ay ku mashquulsan yihiin sidii cid walba si nabada ay deegaankeyga ku noqon lahayd arrintaasi waa arrintaas qodobka labaadoon u nimida waxay ahayday doorashooyinka iyo nidaamka cusub ee soomaaliya u gudbaysa oo sida dadka soomaaliyeed ee caalamkuba ogyahay dhammaantiis ku salaysnaa wadatashi wadatashi la wada tashanayey ayuu mar walba ku salaysnaa wadatashigii ayaan marka qayb uu ka yahay safarkayga halkaanaan ku imido qodobka labaad oo hoggaanka iyo dowladda xubnaheeda kala duwan iyo shacbiga reer jubbaland inaan taladooda dhegaysanno sida ay u arkaan waxa dhiman sida ugu habboon ee ugu dhaqsiyaha badan ee sida tii hadda soo gebagabowdo sida tartiibka oo deganaanshaha kusoo gebagabowday si maxaanku idhaha deganaanshiyaah iyo si maxaanku idhaha nidaamah ayadan sidii loogu gebagabayn lahaa wada tashigeedana waa u nimiday haddee midda labaadna madaxweynahaaba ka dhawaajiyayo dad badan oo saaxiibaday ahoo booska madaxweynenimada soo socda inay fadhiistaan jecel ayaa halkan yimiday dabcan aniguna ajandahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarka aan soo gaarnay meeshiisii inaan hogaankiisa kasii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxa iyo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan rabo runtii inaan ku faano dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada inagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi ahoo muxuu maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajando siyaasadeedoo wataahuu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuu gobollada lagu soo wareego dadka soomaaliyeed laga iibiyo ra'yiga siyaasadeed oo qof walba dalkan inuu ku hogaamiyo uu rabo marka taas lafsadeeda waxay tahay horumar waan soo dhawaynaynaa siyaasiyiinta danaynaya mowqifkaas inay meel walba tagaan inay tegayaanna soomaaliya ayay sharaf iyo karaamo u tahay aniguna dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dadka u loolamaya in ay talada dalka afarta sannadood dambe haddana qabtaan ajandaha siyaasadeed aan dalkan ka leenaha waa cad yahay wixii hore aan usoo qabanay dadaaladii afartii sano soo qabanay wixii ka dhiman dhammaystirkooda waa nooga mid qabyo ninkeeda dhammaystiradii haleyskii ahaa ajando cusub oo hor leh oo wixii aan qabanay booskooda inaan gelinoon hadda bilowna rabana waa noo yaalaan tafaasiisha iyo maxaanku idhahdaay hoosaadne waxaan dabcan aan kala hadli doonaa xildhibaanada baarlamaanka guud ee federaalka ah ee ayagu dooran doona madaxweynaha waqtigiisa waqtigeeda ayaan manifestada iyo ajandaheedna tafaasiilana ajandahayga oo tafaasiilana aan soo bandhigi doona haddii aan la yihahdo mar kale soo dhoweynta qadarinta diiran ee aan kala kulannay halkan waan uga mahad celinaynaa madaxweyne axmed iyo xukuumaddiisa iyo guud ahaan shacbiga reer puntland aad iyo aada umahadsantihiin